fadhigii maantay golaha wakiilada somalilan oo uu shirgudoominayay guddoomiyaha golahaasi mudane baashe maxamed faarax ayaa mudanayaasha golahaasi waxay cod gacantaag ah ku ansixiyeen xubno ka mida golaha wasiirada somalilan oo uu dhowaan soo magacaabay madaxweynaha qaranka somalilan mudane muuse biixi cabdi iyagoo mudanayaashu wasiiradaasi cod gacantaaga si goonigooni ah ugu ansixiyey waana kan guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan mudane baashe maxamed faarax oo ku dhawaaqaya natiijada ay ku meelmariyeen xubnahaasi golaha wasiirada ka mid ah ciise axmed yuusuf wasiirka gaashaadhiga waxa u ansixiyey konton iyo sideed xildhibaan cidima diidin cidina kama aamusin guddoomiyuhu muu coday sidaasoo ansax ku yahay waxaa ku xiga cabdilaahi abubakar cismaan wasiirka gaadiidka cabdilaahi abubakar waxaa ansixiyey konton iyo sideed cid diitay ma jirto cidina kama aamusin guddoomiyuhu muu coday sidaasoo ansax ku yahay maxamed axmed wasiirka maalkashiga konton iyo sideed xildhibaan baa ansixiyey cidima diidin cidinkama aamusin guddoomiyuhu muu codayn sidaasoo ansax ku yahay maxamed xaaji aadan wasiirka xililka golayaasha waxaa ansixiyey konton iyo sideed xildhibaan cidima diidin cidinkama aamusin guddoomiyuhu muu codayn sidaasoo ansax ku yahay maxamuud xasan saacid wasiirka ganacsiga waxaa ansixiyey konton iyo sideed cidima diidin cidinkama aamusin guddoomiyuhu muu codayn sidaasoo ansax ku yahay cabdiraxmaan faarax diiriye wasiirka warfaafinta cabdiraxmaan faarax diiriye waxaa konton iyo sideed xildhibaan baa ansixiyey cidima diidin cidinkama aamusin guddoomiyuhu muu codayn cabdiraxmaan saasoo ansax ku yahay daamac maxamuud cigaal wasiirka macdanta daamac maxamed cigaal waxaa ansixiyey konton iyo sideed xildhibaan cidima diidin cidinkama aamusin guddoomiyuhu muu codayn jaamac saasoo ansax ku yahay shugni xaaji ismaaciil konton iyo sideed xildhibaan baa ansixiyey cidima diidin cidinkama aamusin guddoomiyuhu muu codayn shugni saasay ansax ku yahay wasiirka cayaaraha yuusuf mire waxaa konton iyo sideed xildhibaan baa ansixiyey cidima diidin cidinkama aamusin guddoomiyuhu muu coday sidaasoo ansax ku yahay waxaa ku xiga maxamed muuse diiriye wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha maxamed muuse diiriye waxaa ansixiyey konton iyo shan xildhibaan laba xildhibaan waa diideen xildhibaan waa ka aamusay guddoomiyuhu muu coday sidaasoo ansax maxamed daahir axmed waxaa wasiir ku-xigeenka maaliyadda konton iyo sideed xildhibaan baa ansixiyey ciidima diidin cidina kama aamusin guddoomiyuhu muu codayn sidaasoo ansax ku yahay gebagabadii fadhigaasina guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan baashe maxamed faarax ayaa mudanayaasha golahaasi ku wargeliyey in maalinta berri ah haddii ee baydamo inay ansixin doonaan xubno kale oo ka mida golaha wasiirada somalilan oo ay mudanayaashu u ballameen